فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada wakhtigan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan hadda waa la qadaro caawo qodobadan barnaamijka idinkugu hayna waxaa ka mid ah khasaarihii ka dhashay roobabkii ka da'ay muqdisho oo sii kordhay waa sidee hadda magaalada muqdisho oo kadib daadadkii ku fatahay qaybo ka mida magaalada maxaa la gudboon dadka muqdisho oo boqolaal milyan oo canshuuro ah ay ka qaado dowladda federaalka haddana aan waxba loogu qaban qodobkanna waan ka waraysanay mid ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonnaa beelaha gaaljecel iyo baadacaddo oo wadadega wilaayada islaamiga ee hiiraan oo soddon neef oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta odayaasha beelahaasi oo ka waramaya geela ay wareejiyeen iyo wilaayada hiiraan oo ka guddoomaysa ayaan idiin soo gudbi doonnaa mid ka mid a culimmada soomaaliyeed oo si adag uga hadlay munkaraadka waaweyn ee la sameeyo waxa loogu yeero maalinta sideed iyo tobanka mey iyo xadguduubyada lagula kaco kelimada tawxiidka barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka oo maantay mar kale baaqday sabab qaybta faahfaahinta ayaad kaga boga doontaan muxuu daarnaa kulankii dhowaan adisababa ugu soo dhammaaday xubnihii ka kala socday adisababa iyo talaabiib warbixin ayaan idinkaga haynaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag waa habeennimo axad ay soo galayso taariikhda miilaadigana ay ku beegan tahay tobanka bisha shanaad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu soo qabanno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaa dhegaystayaal sii kordhay khasaarihii ka dhashay daadadkii ku fatahay qaybo ka mida magaalada muqdisho kadib roobab daran oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay muqdisho iyo nawaaxigeeda afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo maanta warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in ugu yaraan toddoba ruux ay ku dhinteen roobabka sagaal gurina ay ku dumeen lix waddo oo muhiim ahna ay ku burburtay halkaas wuxuu sidoo kale sheegay in in ka badan laba boqol oo qoys ay guryahooda biyo galeen haddaba waa sidee hadda xaaladda magaalada muqdisho kadib arrimaha si dhacay iyo saameyn caynkee ah ayaa ka dhashay roobabkaas waxaa magaalada muqdisho ku sugan oo waxgaradkeeda ka mid ah suubiya caraale waxaan ugu horeyntii wax ka weydiinay xaaladda hadda magaalada muqdisho iyo sidoo kale fadeexadda dowladda federaalka ka haysata waxqabad la-aanta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد xaaladda magaalada ka dhacday roob oo aada u xoog banaa da-ay jidadkii dhan waa go-een wax meeshaan wax halleeya maahan oo canshuur xoog ku qaada ku mashquulsane wax gurmada ama dad loo qabtay maana arag mana maqal marka saas daraaddeed hadda ka hor bar hadda wardhigle waxaa ka dhacay biyaha xireen xataa ilmo yaraa ku dhintay degmadaa loogu tegay naagaa joogta waxay dhaliiris dhibaatadaasaana haysan waxay tiri iska soo aruuriya lix kun oo doolar haddaa ritiin biyaha inaan idinka furo had- ha socdaane marka saas daraaddeed arrintan waa dadkan akoonkooda waa furan yahay keen besa yaqaaniin marka waa- waa arrin la yaab leh dad dowlad sheeganaya oo dadku sugayaan oo mas-uuliyade waxaasna waxaa keenaa adeer madax ayaa laga shaqeeya qoomkan madaxooda kuma shaqeeya madaxooda xalanuu jira wixii sameeya dadka isku dira xira jidad ka qalleeya dadka dhan mashquuliya laakiin allah macana haddaan helno dad ilaahay kuna ku istiqaama la helo tawakul la helo waxbaas waxba nagama taraya in tansur llah yansurkum waysabad aqdaamakum falaa qaaliba lakum asbiruu wasaabiruu waayahay sanad kasta markii roobab ay da'aan dhacdooyinka kuwan la midka ah way soo laalaabtaan marka maxaa arrimahaasi sababay
waxaa sababa in wax cid ka qabanaysa aysan jirin haba yaraatee haye
waa markasaa daraaddeed dhibaatadaas waa jirtaa hodan waa jirtaa meel kastoo la maro jeedka waaweyne waa helmeen waa hol loogu talagalay waddanka dhan inuu curyaamo xagga dhaqaalaha xagga nadaafadda xagga xiriirka xagga gaadiidka meeshay marayaan oo mucadal jidadka dhan laysku xirma loogu talagalay waay sababtoo magaalada waxaa loo banaynayaa dad banaanka jira maalin dhoweed shir jaraa'iduu qabtay ninka magaalada dadaa weydiinayaan waxaa la yiri dhulkiina waa la gadaa meel kasta waa la dhacaa see wuxu jira wuxuu dhulkiina adinkaa laynkugu shaqaynaa hadday dad madaxa noo yimaadiin meelaan kusoo dhoweyno meel qurux badan hoteello ma leh marka dad saas u hadlaya ummad uma maqna laakiin ilaahay yaan noo maqan boqolaal milyan oo dollar ayaa reer muqdisho canshuur ahaan looga qaadaa oo marka xaggee waxyaabahaasi lagu bixiyaa akoonka ayaga ay dadka kusii dhibayaana lagu shubaa bangi mala dowlad oon bangi lahayn wax la yaab le waaye si toosa waxa hawadaaba loogu qaybsadaa ciidankana waa lasoo diraa soo aruuriya dadka xira dhaca kan walaahi alxamdu waa iska sabrayna asabru ayib
dadka muqdisho sidee uga falceliyeen fateexadda iyo waxqabad la-aanta dowladda federaalka ayadoo waxaas oo canshuur ah laga qaado
way wada qaylinayaan dadka bajaajiley waa qaylina tagsila waa qaylina cid walba waa qaylina laakiin cid wax ka qabanaysa ma jirto dadku daraanka waa qabaa jubtu waa qabaa dhibaatada waa dareensan yihiin mudaaharaadna ma samayn karaan xabadaha hoos lagu dhigaa waa ogyihiin maxaa la gudbeen dadka magaalada muqdisho iyadoo canshuurtoodii laga qaadayo haddana xaalad caynkaasi ay ku sugan yihiin waxaa la gudboon in ilaahayn aan tala saarno dhammaanteen ilaahay aan hogaansano aan barino niyad saalixa aa ilaahay aqbalaa camal saalixa aa ilaahay kor yeelaa markaas ilaahay awoodu u leeyahay ballankana ilaahay ou galo man ka baxo awoodu ku fuliyana waa leey markaasaa nasriga ilaahay la helaa dadkan dadka dhibaaya ilaahay waa naga wareeji karaa laakiin haddaan anagoo qabyaalaad qajajac daciiftinimo qababac iska daban iska wareegana ti waa ciqaabta waa nagu sii soconay jid kale loo mara ma jirto rujuuc ila allah tawakul cala allah waman yactasim billah faqad hudiya ila siraati lmustaqiim aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa suubiya caraali oo ka mid ah waxgaradka magaalada muqdisho وما سنتين أدينكم بارك الله فيكم استقيموا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow waxa waraysiyada qaybihiis hore ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aad ku dhagaysan doontaan xiisadii ka dhexaysay hindiya iyo bakistan iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee hadda ka taagan gobolka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal dowladaha hindiya iyo bakistan oo maalmihii lasoo dhaafay ay xiisada ka dhex taagneyd ayaa ku heshiiyey xabad joojin guud oo deg deg ah maanta oo sabti ah waxa ay dowladaha hindiya iyo bakistan labaduba xaqiijiyeen xabad joojin ka hirgasha labada dhinac heshiiskan ayaana yimid labiiy toban saacadood kadib markii bakistan ku dhawaaqday howlgal gaar ah iyo weeraro culus ay isweedaarsadeen labadan dowladood madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markiisii ugu horreysay shaaciyey heshiiskan waxa uuna trump sheegay in xukuumadda new delhi iyo islaamabad ay isku waafaqeen hirgelinta heshiis xabad joojin oo deg deg ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda hindiya ayaa iyadana dhankeeda caddeysay in ay dowladda bakistan la gaareen isfahano lagu joojinayo xiisadda ka dhex qaraxday labadan dal ee saamaysay jebiga badda iyo bariga labadan dowladood dhanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda bakistan ahna wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo moxamed isxaaq ayaa sheegay in dalkiisa iyo hindiya ay wada gaareen heshiis xabad joojin wuxuuna intaa ku daray in xaaladda labada dal ay ku soo laaban doonto degnaanteedii hore geeska kale afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay tobaneeyo qof ayaa ku shahiiday jiida khaza sababo ku aadan duqaymo xoogan oo uu halkaasi ka geystay kayaanka sahyuuniga ah diyaarad uu leeyahay maamulka yuhuudda ayaa maanta duqaymo culus ka geysatay mandiqad ay degnaayeen dad shacab ah oo barakacyaal u badan duqaymahan ayaa waxaa ka dhashay waxyeelo kala duwan oo isugu jira dhimashayo dhaawac ila wareedyo ka soo baxa jiidda ayaa ku warramaya in saddex iyo toban qof oo maanta ay diyaaradaha yuhuudda ku dileen mandiqadda almawaasi oo ah mandiqad ay ku sugan yihiin dad barakacyaal ah oo horey diyaaradaha yuhuudda ugu soo barakiciyeen guryahoodii xaafadda al-sabrah ee dhacda koonfurta magaalada khaza iyadana waxaa ku shahiiday shan qof iyo saddex kale oo carruur ah islamarkaana ka tirsanaa hal qoys dadkan ayaana meydkooda la geeyey isbitaalka al-shifaa ee ku yaala xaafaddan tirakoob ka soo baxay wasaaradda caafimaadka jiidda khaza islamarkaana lagu soo bandhigay tirada dadka shacabka ah ee ku shahiiday duqaymahan ay diyaaradaha yuhuudda ka wadaan jiidda khaza keliya afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay waa saddex iyo labaatan shahiid iyo boqol labaatan iyo afar kale oo dhaawac ah ugu dambayntiina dagaalyahanada muqaawamada ayaa maanta kamiin culus la eegtay ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda oo dhaqdhaqaaq ka waday xaafadda al-shajaaciya ee magaalada khaza kamiinkan oo ahaa mid aad loo qorsheeyey ayna kooxaha muqaawamada ah sheegeen in ay waxyeelo gaarsiiyeen laba sarkaal oo muhiim u ahaa cadowga yuhuudda iyo toddoba kale oo askarta yuhuudda ka mid ah dhankiisa maamulka yuhuudda ilaa iyo hadda wax caddeen ama khirasho ah kama soo bixin ku aadan kamiinkan lala egtay ciidankiisa ku sugnaa xaafadda al-shajaaciya balse idaacadda ciidamada yuhuudda ayaa sheegtay in ay jiraan khasaarooyin soo gaaray ciidankii yuhuudda ahaa ee ku sugnaa al-shajaaciya xubnaha qaarna ay ku soo dhaawacmeen halkaasi waana sida ay hadalka u dhigtay idaacadda ciidanka yuhuudda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan qaybihiisa horena waan kuguda jirnaa waxaan dhegaystayaal idiin soo wadnaa laba ka mid a beelaha daga gobolka hiiraan oo xarakada shabaab almujaahidiin ciidankeeda ku wareejiyey soddon neef oo geel ah codadka waxgaradka beelahaasi ayaad dhegaysan doontaan balse markaan maamulka yahuudda ma waxa uu doonayaa in etoobiya ay kala qayb qaato dagaalka ka dhanka ah xuutiyiinta warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa inoo soo jeedinayaa cabdalla mukhtaar maalin kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ay duqaymo culus ka fuliyeen magaalooyin dhaca dalka yemen waxaa diyaarad sidaah wasiirka arrimaha dibadda ee yuhuudda iyo wafdi ballaaran ka degtay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ujeedka wafdiga waxaa lagu sheegay in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya yuhuudda iyo itoobiya inkastoo qodobka dhaqaalaha uu ahaa waxaa ugu badanay labada dhinac ka wada hadleen haddana waxaa la helayaa xogo tilmaamaya in dhinacyadu ay isla soo qaadeen malaf amni oo ay ka mid tahay in etoobiya ay ka qayb qaadato waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah argagixisada khubarada ka faallooda arrimaha gobolka ayaa su-aalo iska weydiinaya suurtagalnimada in etoobiya ay ku biirto howlgalka milatari ee duqaymaha ah ay diyaaradaha yuhuuddu ka wadaan dalka yemen bishii tagtay ee maarso ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee yuhuudda iyo itoobiya waxay yeesheen kulan lagu tilmaamay inuu ahaa mid muhiim ah waxaana gadcoon saacir oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee yuhuuddu sheegay in yuhuudda iyo itoobiya ay wajahayaan halisyo amni oo uga imaanaya kooxo argagixiso ah oo kale ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kooxda xuutiyiinta sida uu hadalka u dhigay sida ay tabisay wakaaladda wararka ee itoobiya booqashadii ugu dambeysay ee wasiirka arrimaha dibadda ee yuhuudda ku yimid adis ababa wuxuu mar kale ku celiyey halista amni ee uga imaanaysa xuutiyiinta isagoo sheegay inay lama huraan tahay in itoobiya iyo yuhuudda ay noqdaan ul iyo diirkeeda si wadajir ahna uga hortagaan halisyada uu sheegay inay la kulmayaan marka loo eego xiriirka ka dhexeeya itoobiya iyo yuhuudda waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid aad u qoto dheer tusaale ahaan sanadkii labada kun iyo labaatanka hay-adda sirdoonka ee itoobiya ayaa heshiis iskaashi la saxiixatay wasaaradda amniga ee yuhuudda kaasoo dhigayay in labada dhinac ay iska kaashadaan ka hortaga waxa loogu yeero argagixisada geeska afrika warbixinno la helay sanadkii xigay wakhtiga la saxiixay heshiiskaas ayaa tilmaamay in yahuudda iyo etoobiya ay iska kaashadeen howlgal lagu soo qabtay in ka badan toban ruux oo ka dhacay magaalada adis ababa kuwaasoo la sheegay inay qorsheynayeen weerar ka dhan ah safaaradaha imaaraadka ee dalka suudaan iyo etoobiya dadka falanqeeya xaaladda mandiqada geeska afrika ayaa tilmaamaya in iskudayga yahuudda ee la xiriira isku xirka halisyada amni ee xarakada al-shabaab iyo xuuthiyiinta uu muujinayo rabitaanka talaabiib ee la xiriira in xukuumadda adis ababa ay ka qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah kooxda xuuthiyiinta dhanka etoobiya waxay warbixinadu tilmaamayaan inaanay xilligan u xamaasad qabin inay kaalin ka qaadato dagaalka ka dhanka ah xuutiyiinta waxayna etoobiya ka mid tahay dalalka ay saameynta ku yeelatay xiisadda ka taagan badda cas shirkad ay leedahay dowladda etoobiya oo ka shaqaysa daabulidda adeegyada mara badaha ayaa tilmaantay in hawsha la xiriirta dhoofinta iyo la soo degidda marka laga hadlayo gudaha etoobiya ay saameyn ku yeelatay xiisadda ka taagan badda cas warbixin uu qoray wargeeska africa intelligency bishii febraayo ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in kaabayaasha dhaqaale ee etoobiya ay saameyn adag ku yeelatay xiisadda badda cas ayna dib u dhaceen mashaariic dhismo iyo kuwo kale oo laga fulinayay etoobiya sababo la xiriira iyadoo ay soo daahayaan adeegyada soo mara badda inkastoo waqti xaadirkan aanu jirin bayaan rasmi ah oo kasoo baxay etoobiya iyo maamulka yahuudda oo la xiriira iskaashi la xiriira dagaalka ka dhanka ah xuutiyiinta haddana waxaa muuqanaysa in hormuud siyaasadeed oo gudaha etoobiya ah ay xoogga saarayaan sidii adis ababa ay ugu milmi lahayd mashruuca yahuudda ee la xiriira duqaymaha yemen xubin sare oo ka tirsan macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee hoostaga wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya oo uu soo xiganayo macad lagu magacaabo alwaadi ayaa shaaca ka qaaday in xiisadda ka taagan badda cas ay saameyn ku yeelatay etoobiya sidaasi darteedna etoobiya ay uga furan tahay fursad istaraatiijiyadeed oo ay ku muujin karto inay tahay mid aan looga marmin waxa uu ku tilmaamay dagaalka ka dhanka ah argagixisada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan weli qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa beelaha gaalijecel iyo baadacadda ee wadadaga walaayada hiiraan ayaa waxa ay soddon neef oo geela ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan odayaasha beelaha gaalijecel iyo baadacadda oo arrinkan ka hadlaya ayaa sheegay in waqti walba mujaahidiinta ay ku garab taagan yihiin naf iyo maalba iyagoona waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abuuna bahaan sheegay in ay u wakiishadeen inuu hadiyadahaasi geela ah gaarsiiyo ciidamada ribaadka ku jira waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha
maanta kulankan aan joogno waxgaradka beesha ay ku dhan yihiin beesha reer geeljecel kulankan wuxuu ahaa ka dambeeyey beesha markii ay ilaahay kitaabkiisa geel lagu koryeelaayo mujaahidiinta garab iyo gaashaan loogu noqonayo ay ayagoon loo dirin garashadooda iyo kaskooda ay noqotay soo aruuriyeen waxgaradka maanta meesha iskugu yimid hadafka iyo ujeeddada waxaa weeyaan in geelaas asiga ah lagu wareejiyey walaayada islaamiga hiiraan waaligeeda sheekh guuleed abuunabhaan geelaasne ma aha kii ugu horreeyey beesha reer gaaljeceeloo hiiraan ay dhiibto beesha gobolo badan ay degtaa oo ilaahay kitaabkiisa ay ugu qayb qaadataa gurmud iyo gaashaan iyo maxaa lain yidhahdaay wax dheef iyo nafba ay ku bixisaa kii ugu horreyna ma aha kii ugu dambeyna ma aha insha allaahu intaan nool nahay ilaahay kitaabkiisa raaya tawxiidkeena loo nusraynayo waxaan diyaar u nahay naf iyo maal inaan ku bixinno geel ama galabta halkan ku wareejin waxgaradka beesha reer gaajeel iskugu yimideen oonu ay noo wakiisheen inaan ka hadalno aan ku wareejinno waaliga walaayadii islaamiga hiiraan sheekh guuleed waa labaatan neef oo deg deg ah oo si maxaa la yidhaahdaye hordhac ah geela waa isdaba joogaa waa dhimin yahay intuu ilaahay diintiisa la difaacayo geelana oo joogo waa la bixinayaa insha allaahu annagoo ah beesha baadacaddo waxaan ku wareejinaynaa geel toban neef ah walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan maadaama aan ugu talagalnay ciidanka furunta hore joogo waxaanan ku wareejinaynaa waaliga gobolka hiiraan insha allah biidnilaahi baari geelaas waa geel beesha baadacadda ay ugu tala gashay in ay yacni ku wareejiso ragga joogo furunta horo insha allah waxaan rajaynaynaa geelaas sida yacni ugu wanaagsan inuu waaliga gobolka hiiraan asigoo nooga wakiil leh oo ku gaarsiiye insha allah biidnilaahi baari waxaan leenahay beesha baadacaddo in ay hoo iyo hiil wixii hadda kadib eh ay diyaar la noqoto oy bixiso sidii ugu dhaqsiyaha badan sidii ay awal yani markii horeba ay u garab istaagneed oo ay u bixinaysay ama dhaqaalo ama yani mataqaanaa dhiig ay u bixinaysay haddana inay kusii laba jibaarto oy yani mataqaanaa howshaas sii wado intaasi kadib waxaa hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona sheegay inuu ka guddoomay geela ay beelaha gaaljecel iyo baadacadda ku wareejiyeen isagoona sheegay inuu toos ugu wareeji doono ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee ribaadka waxaan rabaa walaalka ragga saraakiisha jeeshka ama liwaaga ka midka ah inuu igala wareego maalkan isugu jira noolka iyo moodkaba waxaan rabaa inuu igala wareego anna ilaahay waxaan u markhaati gashanayaa subxaanahu wa tacaalaa wixii la ii dhiibey oo ay dadka muslimiinta walaalaha ii dhiibeen gabdhihii mujaahidiintahaa wixii maalka ii dhiibeen iyo maalkii beelaha ay ii dhiibeen intuba inaan ku simay goobtuu lahaana aan geeyey intaana allaan markhaati gashanayaa geelaas wuxuu kugu soo gaaray soddon neef hadiyad aydna waa wadna aan ka wadna gabdhaha mujaahidiinta ah la qaybsanaya walaalahood muxuu ahaa la dagaalanka cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala inta tabartooda ah hadday tahay inay dheef dhiibaan iyo hadday tahay in ay ilaahay baryaan subxaanahu wa tacaala iyo hadday tahay in ay wiilashooda iyo raggooda intuba soo diraan oo ay u soo diraan furimaha dagaalka gaar ahaan hadda dheefta aan ka wadno gabdhaha mu'minaadka ahee jooga wilaayada islaamiga hiiraan waxaa soo dhiibay oo sadaqaystay qaybo u dhashay ama ka soo jeeda wilaayada hiiraan haddana wilaayada aan ku sugnayn ayaa ku talagalay soona gaarsiiyey walaalahood carabkooda waxay ku dhufteen wilaayada naga wakiila waxaan rabnaa in nalaga gaarsiiyo walaalaha kula xisaabtamaya cadowga alle deegaanka aboorrey waxaan rabnaa marka deeqdaas geela leh hadaayaadka kala duwan hadday caag tahay hadday busku tahay hadday tahay timir iyo weliba anwaac kala duwan intaba inaad igala wareegtid wixii lai wakiishana ahayd soo dhowow baarak allahu fiiku jazaak allahu khayr jazaak allahu khayr aljaza waxsan ilayk waaliga inuu insha allahu tacaala waa kaa gudboon insha allahu tacaala waaliga khayrka iyo geela iyo hadiyadaha kale loo soo dhiibay ay u soo dhiibeen dadka muslimiinta ah ee jawaanibteeda kala duwan hadday tahay odayaal iyo noqabo iyo hadday tahay qabaa'il iyo hadday tahay haween iyo hadday tahay culummo hadiyadii loo soo dhiibay walaalka sheekh guuleed abunabhaan waa ka gudboon insha allahu tacala jazaku allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala waxaan rajaynaynaa mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala u qadar in loo geeyo inuu ilaahay ku anfaco dheefta ka imaanayso holaas cunitaankooda iyo ku dhaqankooda ayaan ilahi subxana wa taala ka rajaynaya in mujaahidiinta ku anfaco waxaan kaloo umahad celinayna jazakum allahu khayr qabaa'ilkii soomaaliyeed ee deganaa gobolka sida baacadii gaaljecel geelaa soo dhiibay waxaan leenahay jazakum allahu khayr ilaahi subxana wa taala xoolooda ha u barakeeyo ilaahi subxaana wa tacaala meeshay ka soo bixiyeen bedel khayr qaba allah siiyo ilaahi subxaana wa tacaala meel khayr qabta ilaahi subxaana wa tacaala raalli ka yahayna ay ku bixiyaan ilaahi subxana wa tacaala raalli ha ka noqdo ilaahay dembi dhaaf iyo ha uga dhigo ii sheeg ilaahay darajaadkiisa lagu gaaro jannada ilaahay darajaadkiisa waana qayb ka mida jihaadkii jaahidu biamwaalikum anfusikum maalkii ayaa qayb ka mida wiilashoodina qayb ka midna jihaadka ku jiraan maalkoodina waa ka hadda insha allahu tacaala mujaahidiinta insha allahu tacaala usoo dhiibeen waxaa leenahay marka odayaashaas qabaa'ilka baadacaddi iyo gaaljaal jazaahum allahu khayr geelii loo soo dhiibay ee soddonka neef ahaa ee waaliga wilaayada hiiraan quulada abunabhaan waa insha allahu tacala waa ka guddoonnay waanana soo gaarsiiyey jazaahum allahu khayr ammaanadii waa u gutay wajazaakum allahu khayr wasalaamu allah calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa waraysiyeeda ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa mid ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa waxa uu si adag uga hadlay munkaraadka waaweyn ee la sameeyo waxa loogu yeero maalinta sideed tobanka mey iyo xadgudubyada kale ee lagula kaco kelimada towxiidka sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa waxa uu si adag uga hadlay xadgudubyada ka dhanka ah diinta islaamka ee sideed tobanka bishan ka dhaca deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan iyo qaybo ka mid ah dunida wuxuu si gaara u soo hadal qaaday sida foosha xun ee loo ihaanaysto kelimada towxiidka iyo magaca allah isagoona uga digaya dadka ficiladaasi ku dhaqaaqaya sideed iyo tobanka meey ayuu maamulka la baxay somalilan u asteeyey maalin ay ku sheegeen maalinta xurriyadda oo ay ku dhawaaqeen gooni goosad waxaana dhacayn kelimada towxiidka la yahanaysto maadaama ay ku qoran tahay calanka uu maamulkaasi samaystay waa kan sheekh mustafa ah oo arrinkaasi ka digaya qofka muslimka inuu iska farxa waa bannaantay laakiin faraxu hadduu kibir iyo faanfaan isu bedelo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay gaalada waxaan ku cadaabay waxaa ka mid a faraxii kibirka noqday إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في سورة الغافر إلهي مركو صوضوا إلهي وحول أي ذلكم أي ذلكم العذاب عذاب كاوحا كوهشين وامحي بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون بإلهي وحيا فانفانكي يا فرحة يا فرحتي فرحسين كبر كاسمين بغير حق iyo wa bimaa kuntum tamraxuun walaa tamshi fi lardi maraxaa baa ilaa yidhi iyo wa bimaa kuntum tamraxuun faanfaanka iyo kibirkaa dhulka la joogteen udkhuluu abwaaba jahannama khaalidiina fiiha fabi'sa mathwa lmutakabiriin idan ficilkii la ilaahay yidhi gaalkaan ku cadaabaya inaad adigu samayso adigoo ku faanfaanaya ma banaana إلهي أدقى وحكويني ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إلهي وحين ليه سبحانه وتعالى شرعا دين سودتي السقى الراعة ودتك كلي هودودا كوا وحما قرطدا هودودا هالراعين با إلهي سبحانه وتعالى انتهى وحكا السيدرا ويدو وحد cidinaba aanay aqbali karina ilaahay magaciisa intaad mara ku qorto inaad dabada ku xidhato oo dhulka dhigato oo gawadhida ku xidhome waa ihaana halkii kama dambaystahayd weeyaan calan yar oo calalabaa la samaystay oo dhexda lagaga qoray maxay laa ilaaha ila allah war laa ilaaha ila allah inay dumarku dabada ku xidhaan ragguna hoosta ku xidhaan ma bannaana laa ilaaha ila allah intaad mariya ka dhigto iskagayso inaad hadhow tanaga uskaga lagu rido dharka uskaga aad ku rida kuuma bannaana laa ilaaha illa allah intaad ku qorto hadhow dharkaad uskagaysa iyo nigsaantaada inaad khasaalada ku wada rido oo aad ku maydhaa kuuma bannaana laa ilaaha illa allahda sida tan loo galay waxaan ka cabsi qabaa inay xag gaalnimaba gaadho laa ilaaha illa allah inta dhulka la dhigo lagu tumanayo ilaahay magaciisa sidaa qofka muslimka inuu galaa marnaba diin kuma bannaana haddaad leeday laa ilaaha illa allah baan xurmayn inaad kor u qaadaabahaydo meel sale ay taagnaato laa ilaaha illa allah inay maro dumarku isku duuduubaan ama maryo ka toshaan noqotaa ilaahi wuxuu leeyay dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub alamru dalik waman yucadim shacaa'ir allah baa ilaah yidhi cidda weynaysa shacaa'ira diin illaah ilaahay diintiisa calaamaadkeeda cidda weynaysa waxaa aayadkan laga warramayaa xajka neefafkii qalaa'idka loo soo xidhay ee la yidhi ilaahay baa loo hadiyeeyo kacbadaa lagu wadaa ee kabta halkan laga soo lalaadiyo kuwaasaa la leeya in la ixtiraamo waxaad malaynaysaa laa ilaaha illa allah markaa dalika waman yucadim xurumaat illaahi fahuwa khayru lahu cinda rabbi war ilaahay kelimaadkiisa laa ilaaha illa allah erey lagu cayaaro maaha inta mara lagu qoro erey meelahan la sursuro maaha erey dhulka la dhiga maaha erey ciyaalku isku sasawiraan intay kolla dabada ku xidhaan kolla lugaha ku martaan kolla gawadhida sudhaan kolla boodhka dhigaan maaha erey dhulka inta lagu daadiyo aad aragto maryo yararoo dhulka ku daadsan oo dhammaantood laa ilaaha illa allah ku qoran tahay diin maaha diin ahaana wax bannaan maaha intaad uskagayso hadhowna aad maryaa uskagaa ku dhex dartaa sinaba uma bannaana ayuhalaxibba ixtifaalka wata macaasidu cid muslimoo tidhi way bannaantay ma jiro kaa kowdhe ixtifaalka macaasi wata cid muslimoo tidhi way bannaantay ma jirto waxaan tilmaamaynaa wuxuu yahay dhaqan muslim kibir maaha dhaqan muslim isla weynidu maaha dhaqan muslim ilaahay cisyaankii baan ugu dabaaldegayaa nicmaan helay haddiiba ay nimco tahay waxaa hesheen haddiiba ay nimco tahay waxaa hesheen ilaahay macsidiisaan ugu dabaaldegayaa war meel laba diinta kagama jirto haddii ilaahay markuu nicmo ku siiyo aad kufraanu nicma la timaado ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay faadaaqa allahu libaasa aljuuci waalkhawf in marka alle la isdhandhansiin doono hugi gaajada iyo baqaha oo wada garanaysaa shalay markaa malayntiinana inta badani waa yaryaraydeen shalay markaa qaxootiyada joogteen ee koobka shahi waxa weyn ahaa ninka koob shaaheel ah nin nicmo o dhammi usoo hoyatay uu ahaa hal miil qofka cunaa uu badhaadhaha halkii u dambaysay sheeganayay dadkii noocaa ahaa intay gibraan ilaahay cisyaankii inay xadkaa ka gaadhaan oo weliba ay gaadhaan intay laa ilaaha illa allah qortaan inay laa ilaaha illa allah dhulka jiijiidaan waxaad ka hesheen waa halaago saa daraaddeed diintu waa nasiixo waxay tahay markaa nasiixadu ilaahay kibir iyo aan loola imanin nicmo haddaad heshayna abaal marku kibir maahee nebi muuse markii la badbaadiyey soom buu abaalgud ka dhigay nebiyullaahi moxamed markii waxyigu ku soo degay soom buu abaalgud ka dhigay qofka muslimka ahi nicmo markuu helo cibaado iyo tawaaduc iyo cafwi ayaa ah sunnada nebiga wixii ku sugan inuu cibaado la yimaado ama inuu cafwi la yimaado dadka ishayeenuu cafiyo ama yani wixii shukrina uu tilmaamayay inuu la yimaado saa ogeed soomaali dhammaanteed hadday lix iyo labaatan juun u dabaaldegayso iyo hadday kow juulay u dabaaldegayso iyo hadday sideed iyo toban may u dabaaldegayso iyo hadday maalmo kaloo tiro badan le u dabaaldegayso hadda waddankuba wada maalmo noqdaye maalin ilaahay la caasiyaa ma jirto una saa ogaada maalin ilaahay la caasiyaa maalmaha kuma jirto صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين kaasi wuxuu ahaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil lahaaruun
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax oo caawa inooga faaloonaya jooska
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد ee xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa jowska eh, jows altib ama nutmeg afka qalaad loo yaqaano jowska jowska waa xawaaj laga soo saaro abuurka geedka loo yaqaano miristica fragrance oo afka qalaad loo yaqaano wuxuu leeyahay dhadhan diiran oo xoogaa macaan waxaana si weyn looga isticmaalaa dubista cunto karinta iyo dawada dhaqameedyada faytamiinada ku jira ee jowska waxaa ugu horey vitamin a vitamin c vitamin b one vitamin b c iyo vitamin b three oo loo yaqaano niacin macdinta ku jirta waa calcium iron magnesium phosphorus potassium iyo zinc intaasoo macdin ayaa ku jirta faa'iidooyinka caafimaad uu leeyahay marka jowska oo jirka baniaadamka u leeyahay kow wuxuu xoojiyaa dheefshiidka wuxuu yareeyaa calool kacsanaanta iyo bararka caloosha iyo calool istaagga labo wuxuu taageeraa caafimaadka maskaxda wuxuu leeyahay maadooyinka kor u qaadi kara xusuusta oo yarayn kara walbahaarka iyo welwelka iyo walbahaarka keeni kara iyo dhammaan cudurrada maskaxda ku dhaca sida asaasaqa xusuusbeelka miirla-aanta iyo dhammaan cudurrada ku dhaca maskaxda saddex wuxuu sidoo kale u fiican yahay ee afka oo shiira sababtoo ah waxaa ku jira maadooyin carfiya afka oo caraf leh ayaa wuu ku jira afar wuxuu u fiican yahay caafimaadka wadnaha asigoo yareeya ee kolesteroolka noociisa loo yaqaano triglyceride iyo sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa khataraha xanuunada wadnaha ku dhaca wuxuu furaa xididada wadnaha shan wuxuu sidoo kale u fiican yahay dadka maqaarka qalleylka ka qaba wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo mosturizing skin maqaarka ayuu qoyaa dadka maqaarkooda qalalan yahay inta badan maqaar qaleyl ka qaba aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay jooska lix wuxuu ka ilaaliyaa unugyada inay waxyeelo soo gaaraan unugyada jirka baniaadamka wuxuu leeyahay maadooyinka jirka difaaca islamarkaasna ka hortaga dhibaatooyinka soo weerara sida bakteriyada viruska fangalka barasaytka iyo waxyaalaha la midka ah toddoba wuxuu xagaajiyaa hurdada jirka baniaadamka waxaa laga helaa jooska hurdo fiican ayuu leeyahay waxaa dhaqan ahaan loo isticmaali jiray sida daawo dabiici ah oo hurdada hagaajisa caadiyan hadda qofkii isticmaala wuxuu helayaa hurdo sideed wuxuu leeyahay saamaynta ka hortagta bararka ee wuxuu sidoo kale jirka ka caawiya inuu yareeyo xanuunada ku dhaca kalagoosyada lafaha iyo bararka u keeni kara oo inflamationka loo yaqaano ayuu yareeyaa sagaal wuxuu sidoo kale u fiican yahay jowska wareegga dhiigga baniaadamka sababtoo ah maadooyinka ku jira awgood waxaa ku jira botassium iyo calcium kuwaas oo ka qayb qaata wareegga dhiigga inta badan toban wuxuu sidoo kale baabi'iyaa xanuunka waxaan sheegnay inuu yahay anti inflammatory anti bain inuu yahay xanuunka ayuu baabi'iya kalgoosyo xanuunka romatismada dhammaan ayuu baabi'iya kow iyo toban wuxuu sunta ka saaraa beerka iyo caloosha sababtoo waxaa ku jiraan dhahnay maadooyin sunta ka saara beerka iyo caloosha laba iyo toban wuxuu u fiican yahay caafimaadka neefmareenka sida neefmareenka kore iyo neefmareenka hoose saddex iyo toban wuxuu isku dheeli taraa wareegga sonkorta dhiigga isagoo firfircoono geliya qanjirka ganaca ee dheefshiidka loo yaqaano bankriska afar iyo toban waxaa ku jira maadooyin firfircoono geliya neerfayaasha iyo habdhiska taranka bani'aadamka shan iyo toban wuxuu ka caawiyaa dadka difaaca kansarka maqaarka ku dhaca sababtoo ah waxaa ku jira maadooyin xoog badan oo antioxidant ah jirka difaacda lix iyo toban jowska wuxuu jirka kala dagaalama ama ka saaraa finanka ee ku dhaca maqaarka jirka baniaadamka sida wejiga iyo jirka intiisa kale ayuu la dagaalamaa insha allahu tacaala qaab isticmaalkiisana gadaal ayaan ku sheegi doonaa sida loo isticmaalo jowska waxaad ku darsan kartaa biyaha qandaca ah mushaarida caanaha maraqa iyo cuntooyinka kale intaba mushaarida xaaf qaado ah ayaad ku darsan kartaa oo la shiiday kadibna waa isku qasaysaa waa isticmaali kartaa shaah ayaad ku darsan kartaa haaf qaada ah sidoo kale maraqa ayaad ku darsan kartaa iyo cuntooyinka kale xagga daweynta maqaarka ama finanka wejiga haaf qaada ah ayaad soo qaadan kartaa xoogaa malab ayaad ku daraysaa oo in yar oo in wejiga la mariya ama jirka la mariya ku filan ayaad ku qasaysaa kadibna wejiga ama jirka meelihii nabraha ay kaaga yaalaan ayaad marsan kartaa maalintii hal jeer xagga dhibaatooyinka ama cilladaha uu keeni karaa jowska waa in si taxadir leh loo isticmaalo maadaama isticmaalkiisa xaddhaafka ah uu keeni karo saameyn caafimaad wuxuu keeni karaa warwareer labalaba iyo matag xagga uureyda iyo nuujinta caadiyan waa la isticmaali karaa wax dhibaato ah kuma soo aroorin aad iyo aadaa u mahadsantiin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag gunaanadka barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay waxaa maanta mar kale baaqday kulan ay lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka tani waxay timid kadib markii waddooyinka muhiimka ahaa ee magaalada ay jareen biyaha roobabka xildhibaanada ayaana ka cabsaday in ay maraan qaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho ee hadda roobabka aysan saamaynin maadaama ay amnigooda u baqeen waxaa loogu yeero habdhowraha baarlamaanka dowladda federaalk oo la hadlayay xildhibaano fara ku tiris ah oo xarunta yimid ayaa waxa uu sheegay inaysan suuragal lahayn qabashada kulanka uuna dib u dhacay inayna suuro gelin saacadda in jidadka la soo maro gaadiidka ayaan mari karin wixii ka baxsan dadka eryadan degan saa darteed markaa waxay ahayd in xali lasoo diray masajka marka guddoomiyuhu wuxuu ina soo qoray inaynu maadaama jidadka iska mara xildhibaanada soo hadlayaan maanta inuuna suuragal ahayn kooramku oo aynu ka dhiganno maalinta ku xigta hadduu ilaha yidhahda aad iyo aad baad umahadsantiin
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي